deegaanka xaaji weyne waa mid ka mid a deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo waxaa laga hirgeliyey masjid ay baahi weyn u qabeen dadka ku nool deegaankaasi waxaa dhismihiisa iska kaashaday wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka jubbaland iyo dad muxsiniin oo u dhashay deegaanka xaaji weyne wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed yuusuf cumar ayaa sheegay in juhdi badan ay ku bixinayaan ka wasaarad ahaan sidii loo horumarin lahaa goobaha cibaadada annaga ka wasaarad ahaanna baryahan qorsheyn wuxuu ahaa in masaajidada laga dhiso bannaanka magaalada kismaayo kadib markii degmada kismaayo gudaheeda ay masaajidyo badan iyo madaaris badan wasaaradda iyo culammada muxsiniinta iyo shacabka runtii soomaaliyeed oo dhaqaalo badan ku bixiyay dhismaha goobaha cibaadada aad looga dhisay qorshaha ee runtii sanadkan wuxuu yahay in masaajidada iyo madaariista loo gudbiyo deegaanada ka baxsan runtii magaalada kismaayo taana hadda waan bilownay meelo badanna waan soo dhagax dhignay kuwo kalena waan damacsanay inaan dhagax dhigno marka insha allahu tacaala dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa in aan ka wada qayb qaadanno dhismayaha masaajidada iyo madaariista iyo goobaha culunta lagu barto dhanba inaan dhisno si aan adduun iyo aakhiraba u liibaanno sidaan ognahay goobaha maadiga wax lagu bixiyaa juhdi badan iyo dhismi badan iyo wakhti badan marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala in goobaha runtii arrimaha diinta iyo horumarintooda aan ku bixino juhdi badan dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo dhammaan aan iskugu tagno dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada kismaayo najiib bare salaad ayaa bulshada ku nool deegaanka xaaji weyne kula dardaarmay inay mudnaanta siiyaan ilaalinta masjidka iyo weliba soo camiridda masaajidka masaajid weyn oo qurxsana laydin dhis in alaal intii dhistay waxaan ilaahidan kaga baryanaa in miisaankeeda xasanaad uu kabo intii ka qayb qaadato masaajid quruxsana laydin dhisay ilaa iyo deegaanka goobweyn ilaa inta masaajidka ugu quruxsana inta arkaa xaqiiqatan markii laga hadlo waaye waxaan rabaa marka dadka deegaanka inaa idhaahdo masaajidkan waa masaajidkiinii adinkaa iskale inaa waardiysataana laydinka rabaa camirtaan ku ogtaan salaada ka shaqaysaan danaha islaamka looga shaqeeyo lagu baro dadka diinta lagana shaqeeyo waxaan rajeynaya marka in intaay inka badan aa ku qaban doontaan si kastaba ahaatee masjidkan cusub ee laga daafuray deegaanka xaaji weyne ayaa waxa uu wax weyn ka tari doonaa baahida masaajid ee ka jirtay deegaanka xaaji weyne